بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa darsigii lixdan iyo labaad kitaabka suwar min xayaati saxaaba saxaabigan waxaa la yidhaahdaa jaabir bn cabdillaah jaabir bin cabdillaah alansaariyu saxaabi jaliila wey oo caan oo mashhuur ah rawaa wuu wariyey lilmuslimiina muslimiinta wuxuu u wariyey jaabir can nabiyihimna uga wariyey nebigoodii nebigii alcadami weynaa sala allahu calayhi wasalam alfan wa khamsa miatin wa arbaciina xadiida kun iyo shan boqol iyo afartan xadiid buu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam oo muslimiinta soo gaarsiiyey mada rakbu safarkii waa tegey jameecadii waa tageen ragbigii waa tegey yaxufu xaalu boobsiinayo alkhudaa tilaabada tilaabooyinka min yasriba buu ka tegey ragbigaasi madiina ilaa makata buu aaday taxduuhu xaal ay ma garanaysaa kaxaynayso alashwaaqu cishqiyaal taxduuhu xaalay kaxaynayso alashwaaqu cishqiyaal wayadfacuhu xaalow riixayo ragbigaas alxaniinu hilow waxay ka tageen madiina nebigu weli madiina ma imaan waxay u socdaan maka nebiga inay soo arkaan bay rabaan calayhi salaatu wasalaam faqad kaana wuxuu ahaa ragbigaani calaa mawcidin ballan maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi ibni ciisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebigay ballan la lahaayeen wa kaana kullu man qof dhammaantii wuxuu ahaa fi rakbi ku jira safarka ka mid ah yatalahafu kii hiloobaya shawqan cishqi darti ilaa tilka laxdati buu u hiloobayey laxdadaas iyo ilbiriqsigaas allatii taasoo yascadu fiihaa uu ku liibaanayo o ayaansanayo biliqaa'i nabiyi nebi maxamed la kulankiisa calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo jamaacadan safarkaa ka mid ah wuxuu hilow u hayay iyo cishqi saacadda iyo daqiiqadda la gaari doono inuu nebi maxamed la kulmo safar baa la siiyahay waa la socdaa qof kastaaba cishqiga haya allow yaa margaara nebiga la kulmo weeye calayhi salaatu wasalaam iyo wa wadci yadihibu u cishqisanaa gacantiisa dejinteeda fii yadihi nebiga gacantiisa uu dejiyo liyubaayicahu inuu nebiga kula mubaayacoodo cala asamci iyo wadaacati maqlid iyo adeecid alla yaa mar gacantaada nebi maxamed gacantiisa yaa ku salaama ayuu cishqi u hayay wa yucaahidahu uuna kula cala samci iyo wadaacati ayib marka waxaa halkaas hore lasoo sheegay yascadu waabaa ficilkaas wa wadci yadihi liyubaaci liyubaayicahu iyo wayucaahidahu ku xir halkaa inuu nebiga la cahdi tamo cala ta'yiidi ayidid iyo waannasri yaa hiilin wa kaana fi rakbi safarkaas iyo jamaacadaas waxaa ka mid ahaa shaykhun nin weyn nin duqa oo min wujuuhil qowmi dadka dadkooda wujuuhda wejiga leh ah macnaha sharafta leh kaasoo ardafa waraa'ahu gadaashiisa soo fangeliyey qulaamahu wiilkiisa asaqiira yaraa alwaxiida ee keliga ah wiil yar oo ha- keligii ku ahaa hal wiil oo uu dhalay wiilal kalena ma dhalin bou gadaal daabadda ka soo saara isaguna waa shayb wa khallafa fii yasriba madiine oo laga safrayna wuxuu kaga soo tegay ninkaa weynoo duqay tisca banaatin sagaal gabdhood uu dhalay ninkii sagaalka gabdhood dhalay waa jaabir caabihiis ninka gadaal la saarayna waa jaabir waayahay cabdullaahi weeye ninka da-daayo shaybkaada meesha maraya jaabir bin cabdillaahi aabihii wey ideh cilee lam yakun lahu uma ahaan ninkan weyn sabiyun wiil oo kayruhu kan aan ahayn walaqad kaana shaykhu wuxuu ahaaday ninkaa weynoo da-daa xariisan mid ku dadaalaya ashadda alxirsi dadaal midka ugu daran calaa an yashhada gulaamuhu wiilkiisu inuu xaadiro wiilkiisa asaqiiru yar albaycata baycada nebiga lala gelayo ilmaha yaroo madiine laga soo xam- een, gaadiidka laga soo saarayo maka loo wado sagaal beri toban beri intaasaa loo kala soconayaa meesha ee, nebigaaba sagaal u kala socday calayhi salaatu wasalaam waxuu intaa u wadaa wiilkan yar waxaad geysaa meesha nebi moxamed lagula mubaayacoonayo waanlaa yafuutahu iyo wuxuu ku dadaalayay inuusan ka tegin daalika alyowmu maalinkaas alcadiimu weyn oo min ayaami illaahi ilaahay maalmihiisa ka mid ah wiilkan inaysan dhaafin waa ka hadday maalintaa ka tegi lahayd caawa taariikhda halkan laguma soo dareen amaa dalika shaykhu ninkaa weyn oo laga sheekaynayo fahuwa cabdullaahi bin camar alkhasrajiyu alansaariyu ninkaa weeyaan marka waa jaabir bin cabdillaahi bin camar alkhasraji alansaari wa amaa qulaamuhu wiilkiisa fahuwa jaabir weeye jaabir bin cabdillaahi alansaariy ashraqa aliimaanu iimaankii waa ifay fii fu'aadi jaabir bin cabdillaahi jaabir bin cabdillaahi qalbigiisa walxaal huwa jaabir saqiirun mid yar uu yahay qadun oo cusub bimacnaa curdan ah faadaaa iimaankii waa ifiyey kulla jaanibin dhinac kasta oo min jawaanibihi dhinacyadiisa ka mida wiilkan yar islaamnimadaa if- ifisay wamasal islaamu islaamku wuu taabtay qalbahu wiilkan yar qalbigiisa asaqiira qalbiga yar kamaa tamasusay u taabato qadratu nadaa roobka dhibcihiisu akmaama zahri ubaxa ama kumamka ya qubkooda se roobku dhagagac ugu yidhaahdo oo kale saas oo kale annadaa waa roobka la yidhahdaa qadru nadaa waballu sadaa waa kitaab magaci waay deedna oo fatufatixuhaa ay u dildillaaciso markii roobku geedaha ubaxooda ku do-o ubaxu saas u dilaacay ah oo wa tufcimuhaa ay uga buuxiso bishabaa caraf iyo walcidari cadar udug shada bicarfin shadiyin ashada waayo watawahaqat way adkaatay silaatuhu xiriiradiisu birasuuli ou la xiriirayo wiilkan yar salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mundu nucuumati anfaarihi yaridiisaba laga soo bilaabay hadda haddaad laqma haddaa rabtay tarjama xarfiya erey erey in wax kasta loo fasiro mundu nucuumati anfaarihi ma waxaad dhahaysaa cidiyihiisa jileecooda laga soo bilaabo bimacnaa qofka goormaa cidiyihiisu jilicsan yahay maqaarkiisu dabacsan yahay markuu yar yahay oo dhallinyarada yahay sagiirka yahay waay walamaa wafada rasuulu lcawamo nebi moxamed markuu kusoo wafdiyeeyey sala allahu calayh wasalam cala almadiina madiine markuu yimid muhaajiran xaaluhu nebigu muhaajir bu ahaa mid soo hijrooday tatalmada sabiyu wiilkii yar wuu ardayoobay tilmid waa talaamiid talmada waa kaan ficilkii talmada sabiyu waay sabigii almu'minu mu'minka ahaa wuxuu arday u noqday calaa yaday nabiyi اlhudaa wاraxmati naxariista iyo hanuunka nebigoodii nabadiisa hortiis calaa yaday aska dhan nebigii hanuunka iyo raxmadda lala soo diray hortiis waa horfaris waaya fakaana wuxuu noqday wiilkii yaraa min anjabi man min anjabi man duul kuwa ugu wanaagsan ugu fadliga badan ugu sharafta badan mankaasoo akhrajat hum ay soo saadhay oo ka soo baxay ay soo saadhay almadrasatu almuxamadiya madarasadii muxamadiyada ahayd yaa kuwa ugu sharafta badnaayoo madarasadaasi soo saadhay linnaasina u soo saadhay buu ka mid noqday xifdan xifdin darteed likitaabillah kitaabka ilaahay uu yaqaan dusha waayo madaaris madarisada soo saadhay nebigu wax ka barta xagga xifdiga iyo wafiqhan xagga fahmidda fii diin illaahi ilaahay diinkiisa ila waxaa la yihahdaa naaqilu zuhdi naaqilu zuhdi laysa bizaahidi zuhdi qofkii kuu soo rara dee inuu zaahid yahay maaha ma khasab maaha wuu noqon wuu noqon karaa laakiin wanaaqilu lcilmi laysa bicaalimi wanaaqilu lfiqhi laysa bifaqiih macnaha khasab maaha inuu yahay kuwa soo rarayo aan ahayn baa jira marka wuxuu noqday isagu kan u fiican xifdan wa fiqhan fii diin illahi wa riwaayatan werin lixadiidi rasuulillahi la wariyo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxasbuka waxaa kugu filan an taclama inaad ogaatid ana musnada jaabir bni cabdillaahi jaabir bnu cabdillaahi musnadkiisa yadumu inuu dumayo bayna dafatayhi labada gerbad dhexdooda alfan iyo hamsa miatin iyo arbaciina xadiidan kun iyo shan boqol iyo afartan xadiid musnad maxaa la dhahaa saxaabi kasta wuxuu wariyey markii hal meelah lagu ururiyo musnad abubakr sidiiq musnad jaabir bin cabdil waa maxay xadiidka hadduu doono kan koowaad aqordhay salaad buu ka hadlayaa kan labaadna beec kan saddexaadna jihaad kan afraadna nikaax hadduu rabo yeelkiis wuxuu wariyey baa waxaa la yidhaha masaaniid baa jira kutub la yidhahda almasaaniid musnad baa jira waaye musnad alimaam axmed bin xambal musnad alimaam ashaafici ya masaaniid badan rag badan oo waxaa jira musnadaad leh masaaniid marka musnadka hadda saxaabi kasta calaa xiddatihi gaar ahaantiisa markii wixii uu wariyey tarjamada halkan la hoos keeno weeye magaciisa hoostiisa waay intaasoo xadiioo xafidaha til atilmiidu taada la hoos dhigaa soo maa tilmiidku uu xafiday tilmiidka annajiibu karaamada lahaa wanaagsanaa warawaaha uu u wariyey cilmigu marka horena bara weeye marka dambena ummadda usoo weri werinta lafteedu ma sahlana dadkii loo soo gudbinayo wey hab bartee ummadda usoo wariyey lilmuslimiina can nabiyihim buuna uga soo wariyey nabiga alacdami weynaa sala allahu calayhi wasalam ayb wa ana albuhaariya imaamu bukhaariya wa musliman muslim ahbataa waxay ku sugeen fii saxiixayhimaa labadooda saxiix maa shay yanuufu ka badan calaa miatayni laba boqol oo min axaadiii tilka axaadiiaa ka mida iska badaa saxiixeynka waxaa ku yaala laba boqol ka badan xadiid jaabir laga warinayo waanahu dalla waanahu jaabir dalla wuxuu ahaaday masdara ishcaacin ifin ifin ama ilays masdarkeed isha ilayska iyo wahidaayatan hanuun lilmuslimiina muslimiinta dahran waqti dawiilan dheer lilmuslimiina ba u ahaaday dahran zaman dawiilan dheer falaqad madda allaahu ilaahay baa u jiiday u taagay u dheereeyey fii xayaatihi noloshiisa xataa awshaka ilaa uu ka dhowaaday uga dhowaaday jaabir an yabluqa inuu gaaro min alcumr cumuri waa la godaayo cimriga qarnan min azamaani hal qarni ilaa uga dhowaaday inuu gaaro waa boqol sano lam yashhada jaabiru bnu cabdillaahi kama qeybgelin maxaadirin badran dagaalkii bader walaa uxudan iyo dagaalkii uxud maca rasuulillaahi nebiga maciise kama qeybgelin sal alla alay slam liannahu jaabir kaana wuxuu ahaa sagiiran wiil yaro min jihatin dhinac markii laga fiiriyo walianna abaahu misna aabbihiis mid labaad kaana wuxuu ahaa ya'muruhu kii amra bilbaqaa'i inuu ku haro maca akhwaatihi gabdhaha isaga la dhashay adtisci ee sagaalkaada aan wiil kala haysan min jihati luqraa dhinac kalena markii laga fiirsho arrintaas dhinaca iyo dhinaca iyo dhinaca wey mar waa yaraa waa dhinac marna aabbihii baa dhahayay cabdilaahi war gabdhahan anaa tegayo dagaalka u socdee gabdhahan sagaalka hawshooda siiwa dalika arrinkaasi liannahu lam yakun haabitun weeye liannahu maxaa yeelay lam yakun lahunna gabdhaha uma ahaan axadun axadoo siwaahu ka soo harado yaquumu istaaga calaa amrihinna amarkooda u quma xadaa jaabirun jaabir baa waramay qaala wuxuu yidhi lamaa kaanat ileylatu hameenkii markay ahaatay allatii hameenkaasoo sabaqad uxudan uxud ka horreysay maalinta dagaalku dhacayo uxud hameenka ka horeeya dacaanii abii aabbahay baa ii yeedhay wa qaala wuxuu yidhi innaa anigu la araanii cabdilaahi haddaan ahay waxaan isku arkay laa araanii laa araanii innii anigu la araanii iskuma arkayo ilaa maqtuulan inaan ahay mid la dilayo mooyaane karaamaday ka mid tahay in la dilayo ilaahay tusiyey maca awali man weliba dadka u horeeya mankaasoo yuqtalu la laynayo min asxaabi rasuulilah wax dhici doonay wax la layn doono lama gaarin kooxda koowaad oo saxaabada rasuulkoo la dilayo inaan ka mid ahay maahay wax kale oo aan isku arkayo ma jirdha buu yidhi saasaan isku haystaa waynaa aniguna wallaahi baan ku dhaartay maa addacu ka tegi mayo axadan axad axadkaasoo acaza casiisnimo badan calaya aniga dushayda minka adiga iiga sharaf badan bacda rasuulilaahi nebi maxamed isaga kuma jire nebi maxamed dabadeed sal alla alay slm nebiga halkaa idhi halkaas isaga maxalu nisaac dood kama jidho isagaa cidlaan laga jecel yahay ma jidho khayru khalqillaah afdal lbaraaya sayid lmursaliin khaatam lambiyaa ya isaga halkaas buu halkaa weeyaan safwat ullaah laakiin ummadda hadhay adigaa iigu casiisnimo badan wa ina calaya dushaydana daynan baa wiilkayga laygu leeyahay xoolo naftuna inuu ka dhacayso qiyaasayaa biri faqdi dayni daynta iga bixi daynta waa laga dardaarmaa warxamo akhawaatika gabdhaha walaalahaana u dabacsano u naxariiso wastawsi bihinna khayran khayr u dardaaran falamaa asbaxnaa markaan waa berisanay buu yidhi jaabir kaana abi aabbahay wuxuuba noqday awala qatiilin awala maqtuulin qof la dilay kii u horreeyey qutila la dilay fii uxudin dagaalkii uxud qofkii koowaad kow lambar wan uu shahaado qaatay ayb falamaa dafantuhu markaan aasay nin kalena waa lagula aaso waadan baa laga saari doonaaye ataytuhu ataytu nabiy baan u imid calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina abii taraka daynan aabbahay daynuu ka tegay calayhi dushiisa uga tegay walaysa cindii agtayda ma aha maa afiihi waxaan daynkaa ku oofiyo bihi maagaas ilaa maa mooye yukhrijuhu uu soo saaro famaru nakiilihi geedihii timirtoo uu lahaa miraha ka soo baxa ilaa miraha waa la gadanayaa baan xoolag haynaa walow camadtu haddaan u qasdo ilaa wafaa'i daynihi dayntiisa oofinteeda min daalika hamari miraha timirta inaan ka bixiyo haddaan damco lamaa addaytuhu ma gudi karo dayntaa fii siniina sannado badan sannado badan dayn miraha timirtu soo saardho waa naqaan haddaan sanad kasta ku baxsho ku baxsho ku baxsho daynta ma bixinayaan sannado badan iska daa hadda sanadkaani walaa maala wax xoolaana ma jiro laa maala waaya laa rajula waaya walaa maala maal ma jiro liakhawaati walaalahay unfiqu calayhina aan ka biilayo minhu maalka xaggiisa hayra hada timirtaa lafteeda mooyaane haddaan hadda wax oo dhan dayn ku bixiyana gabdhahan wax haba yaraatee lagu biilayo waan haynaa ma jidho ilaa miraha timirta mooyaane faqaama rasuulullaahi nebi maxamed baa kacay sala allahu calayhi wasalam wamadaa macii macaygii buu nebigu tegey ilaa baydarin bay ilaa baydari tamrina timirtayada baydar ma taqaan baydar mowdaca meesha yaa lagu goobagoobeeyo lagu soo uruuriyo timirta waa meesha maaragtay timirta la iskugu keeno karo waxaa laga dhigayaa meel dhan taallo dhan baa laga dhigayaa saasaa maaragtay la iskugu keenaya waay meeshaas weeye goobta ah timirta lagu soo uruurinayo meeshii baa nebigu ii raac arrin baa socota waqaala lii nebigu wuxuu yidhi udcu hadda waxaa wacdaa quramaaa adinka aabbaha kuwa qaanta ku leh wax allaale wixii aabbaha qaan ku leh la kaala daa'im baa la yidhahdaa jamcu qariib ya qaanlaha keen diinu nagu leeyahay jaabir aabbihi buu ku leeyahay allahu akbar famaa za- fadacawtuhum waa waa u baaqay waa wacay waa loo tegtegayaa meesha telefoon la diri mayo famaa zaala kama zuulin yakiilu lahum inuu nebigu u beegayo lahum iyagii minu timirtaas xataa adda allaahu ilaa ilaahay ka guday canabi aabbahay mucjizaa meesha dee nebigii baa yimid aabbahay wixii lagu lahaa aan lahaa sanada bix mayaan bow ilaahay ka guday aabbahay ilaa ilaahay aabbahay ka guday daynahu kullahu dhammaanta weliba min tamri tilka sanati sanadka laftiisa timirtii soo go'day baa laga bixiyey wax badan baaba haraya uma inii nadartu saasaan u fiirshay bu yidhi ila lbaydari goobti waayo uudka iyo meesha maaragtay waayo fawajadtuhu waxaan helay kamaa huwa baan ka helay tabtow ahaa beegga intaan lagu bilaabin waaba buuxaa hadihi mucjiza waayo kaannahu waayo waaba isagoo lam tanqus minhu aysan ka nusqaamin tamratun waaxidatun xabbad timira inaan laga qaadin baa moodaa wamundu tuwufiya waalidu jaabirin jaabir waalidkii aabihii markii la ofsaday laga bilaabo lam tafudhu kama tegin jaabir qaswatun waaxidatun hal duulaan maca rasuuli nabiga maciise salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aabihii waa dhintay muxuu dhahaya gabdhaha ha ka dhimanin maya hal dagaal kama tegin nebi maxamed baaba dagaalka u taaganay nebigaaba waxaa la rabaa fidaaka abiga wa ummi naftaada inaa ku furati adigana waxaaba iskaba jeceshahayba mar haddaa og tahay dagaalku inuu jihaad yahay iyo janno inaaba horay u socoto oo aad kaba tagto adduunka iyo dhibtiis shahaado qaadato jannatulfirdows aad ballayso amaa waxaan fitanaha iyo dagaaladan iyo balaayadan kale iyo waxaan kale haadaa khasaara waaye waa mushkilo wey walaqad kaanat lahu fii kulli aswatin walaqad kaanad waxa u ahaatay lahu jaabir fii kulli ghaswatin duulaan dhammaantii xaadiatun dhacdo turwaa la wariyo wa tuxfadu la xafido dagaal kasta oo galay qisay leedahay la yaab leh lana wariyey lana xafido falna turgo aan uga tagno lahu isaga alkalaam liyarwiya lana isagu noogu wariyey ixdaa xawaadihii dhacdooyinkiisa mid un ka mid ah maca rasuulilaahina ahayd salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaala jaabiru kunnaa waxaan ahayn buu yidhi yowma alkhandaqi maalinkii waa khandaqi tarajay maan dhahnaa waay meesha salmaan yiraha la qoro maalintii la qoday salmaan alfaris baa ishaaray maalintaa waxaanu ahay naxfiru kuwa qodaya meesha hadda waxaa laga dhisay sabcu lmasaajid wax la yidhaahdo sabcu lmasaajid istiraatiijiyaddii nidaamkii iyo maamkii iyo laakiin khidadkiisa oo ahay dhan waa heli ka dhaah gooraan qodayno waxaa la rabaa inaan gaaladu soo jiirin meeshaan la qodayo kanaalka ah oo warta ah ama webiga oo kale ah facaradat lanaa waxaa noo soo banbaxday sakhratun sallax shadiidatun daran taasoo cajasna aan ka tabargabnay can taxdiimiha burburinteeda waayahay garweynta iyo middan kale oo dhagax lala dhaco maxaa magaceed dubbaha weyn oo dee lala dhaco dhagax adigu dhagax weyn baa naga hor yimid inaan dhagaxii burburinana waa ka tabar gabno gaajad daranna waa jidhay dagaalkii khandaq baahi ba-an baa jidhay baahi ba-an waa tabar gabna dhagaxii waxba waa ka goyn weyn faji'naa ilaa rasuulillaahi ilaa rasuuli baan u nimid calayhi salaatu wasalaam wa qulnaa waxaan idhi yaa nebiy allah laqad waqafat waxaa istaagtay fii sabiilinaa waddadayadii inaan meesha sii qodno waxaa naga hor istaagtay sakhratun saldatun sallax adag salda yaa saldan waaye fi lqur'aan alkariim saldan waay sallax daran baa meesha jiifa waay taa markay dhacday waa nebiga u sheegnay walam tafcal waxba kama tarin macaawilunaa garweynadanadii iyo dubayaashayadii iyo qalabka wax lagu qodo lagu burburiyo weeye fiihaa bahashaa dhexdeeda kaba kama tarin shay-an waxba waxba kaba ka qaadi weyn xataa dhagaxa qaar daran baa jira ilaa maanta waxaa jira kuwa miinooyin lagu xiro ilaa miina la kacdo aan la qodi karin soo ma jiraan haa dadka barkadaha iyo godadka iyo meelo qodaha maxay markaa ka qaadaysaa waa maara la waayay faqaala calayh salatu slam wuxuu yidhi dacuuha ka wareega fa inii anigu naazilun ilayha anaa gelayay anaa gelayay i baneey uma qaama nabigu waa kacay wa kaana badnuhu nebiga calooshiisu waxay ahayd macsuuban mid lagu xiray lagu dhajiyey bixajarin dhagax min shiddati iljuuci gaajo dar darnaanteed gaajo daran awgeed nebiga caloosha dhagax baa ugu xihan calayhi salaatu wasalaam qofku inuu saa iskugu soo dhaco oo soo qallocdo dhagaxu waa ka taagayaa xoogaa yaroo qaboobana waa leeyahay markii lasoo qaado oo jirku maaragtay ka dareemayo marka nebigu saasoo ah dadka hadda maxaa islaamka maxaa ula cisoobay dadka muslimiinta maxay maanta sharaf u yeelan waayeen waxa weeye waa dhergeen barwaaqadii baa ka badatay qof kasta ma raba inuu barwaaqadaas ka baxo dhibtoodo oo diinta u dhibtoodo khalaas adduunyaa la raaca dhimashana waa laga baqa waa intaa keliya daalika arrinkaas nebigu inuu saa u gaajaysan yahay haabit weeye liannanaa annagu kunnaa waxaan hayn amdaynaa kuwa socodsiinay tagsiinay ayaaman alaaatan maalmo saddexa lam naduq aanan dhadhamin khilaalaha dhexdeeda dacaaman afka wax la saaro saddex caana maalm yaa la dhahaa saddex maalmood baa qoraxdu cirka iska jadha waan afka waxba la saarin saddex maalmood hadii lagu yidhi ma hameenkii wax la cunayay saddex maalmood iyo saddex hameen wey ya baa meesha ka dhacday fa akhada nabiyu nabigaa qaatay calayhi salaatu wasalaam almicwala qalabkii wax lagu qoday garweyn baa iska dhihi jiran waaga hore wa daraba wuxuu ku dhuftay assakrata sallixiibu ku dhuftay faqadat waxay ahaatay kaiiban bacaad mahiila shubmaya badeelka ku gur mataqaanaa waxaay noqotay bahal gacanaha iyo sacabada iyo badeeladoo kale caadi saas loogu qoday iska bacaad meel dhooban oo kale ah allaahu akbar cinda daalika arrinkaa agtiisa isdaada waayah waxaa kordhay asaaya tiiraanyadayda calaa maa aan u tiiraanyaysnahay asaaba maa u tiiraanyaysnahay asaab asaaba rasuulul asaaba asiibay alrasuula alacdam war xarakadaana iska dayn muxuu idin xarakaynayaa alrasuula ma kordhiga alacdam aniga waa ii wada goday ka waran waxaan la tiiraanyaysanahay calaa maa shay asaaba ku dhacay oo asiibay alrasuula alcadama rasuulka weyn sala allah alay sl min aljuuci fatajahtu ilayhi nebigaan u soo dhaqaaqo waqultu waxaan idhi ata'danu lii ma ii ogolaan ka dhaah yaa rasuul allah bilmudiyi inaan balgaaro ilaa beytiya anigu gurigii ma ka soo noqon karaa wuxuu is ihi bal gurigii haddii wax laga helayo horta soo ogow aa nebiga xun afka u geliyo faqaala wuxuu yidhi imdi horay u soco aad falamaa balaqtu lbeyti gurigii markaan gaaray qultu waxaan ku idhi limra'atii haweenaydii xaaskaygii laqad ra'aytu birasuulilah nebi maxamed waxaan ku arkay min maraarati ljuuci gaajada dhibaatadeeda iyo kharaarkeeda maa shay laa yasbiru calayhi usan ku sabri karin axad oo min albashar ah fahal cindaki gabar yahay agtaada ma yahay min shayin shay-un waxma haysaa adaa guri ka warqabe qaale waxay tihi cindii waxaa ah qaliil min ashaciir in yaroo heed ah iyo washaatun sagiiratun xaryar xaryarna buhayme waa hayaa faqumtu ila shaati anigu waxaan u istaaga beeroo shaatadii fadabaxtuhaa waa gowraco bilaawahan dheg ku sii waqadactuha qadactuhaa hilibkeediina waa googooy wajacaltuhaa fi lqidri gabadhaa la shaqaynayaa digsigaan horey kaga guray waa gowracay waa qalay waa jarjaray digsigana waa ku gura wa akhadtu waxaan soo qabsaday ashaciira heedii fadaxantuhu waa shiiday wadafactuhu waxaan u dhiibay ilaa mra'ati xaaskaygii facajanathu way qooshtay falamaa falamaa wajadtu waa markaan ogaaday ana alaxma hilibkii kaada inuu u dhowaaday yandax yandaju daadka inuu kordhiga ahay yandaju waa godakane inuu bislaaday hilibkis hilibkii inuu bisayl u dhow yahay markaan ogaaday hee wa ana alcajiina qooshkiina qad laana inuu jilicsanaaday qoosh dee marka la qaso waa marka la dubi karo waa iyo nadaam buu leeyahay wa awshaka u dhowaaday an waaba tan ilaa an yakhtamira inuu khamiiroobo waa khamiir iska dhahan hadda waa malaha erigu waa iska agdhow yahay ilaa markaasaa la la dubayaa la nadaaminayaa markaasaan madaytu ilaa rasuulilahi nebiga soo aaday sal alla alay slam waxbuu soo diyaashay waqultu lahu nebiga waxaan ku idhi ducayimun dacaamiyarow in yarow cunaa taskiirka fiiri baanu sanacnaahu laka adiga kuu samaynay yaa nabiy allah faha faqum istaag anta adi wa rajulun nin keliya ow rajulaani laba nin oo macaka ama saddex nagu keena ama laba aan ku tagno ina keena wax yara dee faqaala wuxuu yidhi kam huwa horta ii sheeg waxaa haysaan maxaad diyaariseen fa wasaftuhu lahu nebigu waa u sifeeyey xoogaagaas weeyaan waa ceesahan waa neef yar weeye falamaa calima annabiyu calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu ogaaday bimiqdaari acaami cunnada qadarkeeda qaala wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaq ciidanka jooga khandaqaan dhan waa dhinac dhan oo madiinaha hadda oo halkaas sidaa u dheer waay oo dadku soo boqdaan reer khandaqow ina jaabiran ninka jaabir la yidhaahdo qad sanaca lakum wuxuu idiin sameeyey dacaaman cunno weyn oo casumaad ah fahalumuu ilayh u kaalaya soo dareera tacaalow halumuu من أسماء الأفعال وتكون لازمة ومتعدية وايه والسكوير ويسيس ثم التفت إلي نبي أنا أمي العسل وقال وحيري امضي إلى زوجتك حاسك على أرض كوس نقصي وهرمر وقل لها وحا كل هذا لا تنزلي قدرك دكسيها كقاد دبك تلبكي بسلاني وكسرتك موتة ولا تخبزي كمسنها وحوي حكمسيني walaa tukbizii cajiinaki qooshkaada hakimisaynoo hadumin xataa ajii'a anoo nebi maxamed ilaan ka imaado famadaytu ila lbeyti gurigii baan tegay walxaal qad rakibanii oo i koray min alhami murugta iyo walxayaai xishoodka maa shay laa yaclamhu uusan ogeyn ila allah ummaddaas dhan ee gadaal ka soo socoto nebigu horkacay iyo waxaan meesha uga soo tegey iyo kow iyo laba midu nagu keena nin ama labo wanoo dhan waa murugooda dadadaa kuu yimid adan wixiin waxba u ahayn cunno u imaadana la yidhi ogeysiis ah waa walbahaari waa xishooda waa yaxyaxa wajacaltu waxaan gudagalay aquulu inaan leeyahay isagaa isla sheekaysan ayuji-una ma waxaa noo imaanaya ahlulkhandaq waan saddex beri wax dhadhamin calaa saacin hal daarad oo min shaciirin heed ah mayaa dadka noogu imaanaya wa shaatin sagiiratin waxariya uma dakaltu calaa mra'atii baan usoo galay waqultu waxaan ku idhi wayxaki gabaryahay liibaantaadee laqad iftadaxtu maanta waa fadeexadood farasuulullaahi sal l sl nebi maxamed saya'tiinaa waa uu noola imaan biahlilkhandaqi ahlulkhandaqi ajmaciin ku adkee dhammaan qof lagama soo tegin faqaalad waxay tidhi alla caqli badanaa gabdhahaas hal sa'alaka ma ku weydiiyo ma ku yidhi kam dacaamuka maxaa haysaan ma cunaa haynaaye makaasuu nebigu dadka soo kaxeeyo mise wuu ku weydiiyey waxa aan diyaarinay oo meesha yaal qultu waxaan idhi nacamha waa i weydiiye faqaalad waxay tihi gabadhaan qabay sarri maya ka fayd can nafsika naftaada kurbada ka fayd ha welweli ha ha murugoon dhoon woori may dhaha ha isdhibin faallaahu iyo warasuuluhuba aclamu ilaahay rasuulkiis ayaa ogaal badan maxaa kaaga jira adu mar haddaa u sheegta fakashaftu canii fakashafat gabadhaas waxay iga fayda canii xaggayga qaman murug shadiidan daran bimaqaalatihaa oraahdeeda tilka taas gabdho waa cajaab wixii ay ii sheegtay mar haddii nabigu ogaa soo awalku maana sheegin bes say u taallaa allahu rasuulu aclam meeshay ka badan doonto annaga waxba noogama jiraan awoodeed ma lihi wamaa huwa ma ahan ilaa qaliilu wax yar xataa aqbala rasuulahi nebi maxamed ilahu soo qaabilay bidhaantiisi wataas nabiga yarda saxaabadii sala allah alay slam udgoon oo xabiibka qurux miiran ah wa macahu alansaaru walmuhaajiruun ansaar iyo muhaajiriin baa la socda faqaala lahum wuxuu ku yidhi udkhuluu soo gala ansaar iyo muhaajiriin walaa tasdaximu hays ciriiriinina hays jiirinina uma qaala limraati xaaskayga wuxuu nebigu ku yidhi haati haati khaabizatan islaan wax kimisaysa la kaalay wax dubta faltakbiz macaki ha kula shaqayso xoogaaga yarka ahaa waxay ka dhigan tahay keligaa ma dubi ka dhide gabar kula shaqayso kula kimist dabka kula canjeelaysaa u baahanta waqri fii dar oo dhur min qidriki digsigaadana waa la dhurayaa waxaa jira qaadooyin waaweyn oo dee allabaryeeriyo meel looga shaqeeyo iyo xawalla digsiga isagoo dabka saaran baa hadba laga saarayaa suqaarka iyo maraqa waa laga dhurayaa dabka laga dejin maayo walaa tunzilihaa ha ka dejinin can ilmawqidi waay dabka ha ka dejin almawqid waa kan horinaya sooma dabka horinaya hakas ha ka dejin uma dafiqa wuxuu gudagalay nebigu yaksiru lkhubza kimista inuu kidfayo gabdhahi dubayaan xabadda lasoo daasaaro saas loo loo jarjarayaa kimista wayajcalu calayhi laxma hilib inuu dusha ka saarayo waa arid wayuqaribuhu ilaa asxaabihi xeeradan asxaabadaa loo dhoweynaya wahum yaakuluuna iyana waa cunayeen xataa shabicuu jamiican dhammaan ilaa ay ka dhargeen waa imisa kun iyo ziyaado waqad ashbaca aljeysha alkaiira xabiibuna bimuddin shaciirin soo mahayn saasoo kale wey uma ardafa jaabirun wuxuu fangeliyey kelimadda qaa'ilan xaalu leeyahay uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartaaya bay dhahaan ragga qaarkiis inahum iyagu infaduu can iطacaami acaamki waa ka kaceen waa ka gadoomeen walxaal ina qidranaa digsiga nagi latafuuru ay kudkudkudle karkarayso mumtali'atan xaalay tahay mid buuxda kamaa hiya stabtay ahayd markii koowaad waina cajiinanaa qooshka iyagana layuqbasu la kiminsaynayo kamaa huwa tabtu ahaa weli waa la dubayaa dib u fiiri ahlu khandaq iyo tiradoodii kitaab siiraa soo qabo yaa inta meeshaa ka cuntaysay dib u fiiri cunada meesha taalla waa lagu sheegay waay uma ina rasuula allahi nebi moxamed sal ly slam qaala liimra'ati xaaskii wuxuu ku yidhi kulii cun adigayana wahdii deriskana hadiyad gaarsii faakalat waa cunta wajacalad waxay gudagashay tahdii inay hadiyeynayso saxaabata daalika alyowmi maalinta oo dhan kullihi dhammaantii saxaaba waa maxay maalintaa daruurtiisa oo dhan waa maxay waayahay ma maalintaasoo dhan bay ka dhigantay waay qaab bay u cabiraan soomaalidu macnaha waxa weeyaan maalinkaas intuu jiray iftiinkiisa iyo qoraxdiisu iyo cadceediisu saasay hadiyadu uga diraysaa hadba reer baa loo geynayaa haadaa kaas ifham haadaa haadaa meeshaan la iska dhigaa haadaa ifham haadaa horta taa garo walaqad dalla wuxuu ahaaday jaabir bnu cabdillaahi alansaariy masdara ishcaacin ilayska masderkiisa masderku waa walmasdaru laslu wa ayu asli waa maxay waa barta macnaha isha iyo wahidaayatin hidaayada iyo hanuunka mastarkeeda lilmuslimiina buu ahaaday dahran dawiilan muddo badan xayu meeloo madda allaahu ilaahay u taagay fii ajalihi cimrigiisa xataa awshaka ilaa uga dhowaaday an yabluqa inuu gaaro min alcumuri qarnan min azamaani hal qarni walaqad kharaja daata sanatin sanad buu baxay jaabir ilaa bilaadi ruum reer ruum rumaaniyiin aruum qulibat ruum fii adna alarb halkaas aaziyan xaalo yahay mid duulaya fii sabiili اllahi wa kaana aljeysu ciidankuna wuxuu ahaa biqiyaadati maaliki bni cabdillaahi alkhafcamiy hogaaminta hogaami hogaaminta hogaamiyaha la dhihi jiray maalik bin cabdillaah wa kaana maalik waxaa yaduufu kii dul roondeeya dul wareega bijeyshi bijunuudi ciidankiisa walxaal hum iyagu mundaliquuna ay socdaan tegayaan liyaqifa si uu u ogaado calaa axwaalihim ciidanku hadba dul meeraa iyagoo soconayo safar ah sow axwaashooda u ogaado wayashudda iyo sow u adkeeyo min asrihim awooddooda wayuulii su u siiyo kibaarahum ciidanka kuwooda waaweyn maa shay su u siiyo yastaxiquunahu ay mutaysteen oo min cinaayatin daryeel ah iyo waricaayatin min cinaayatin danayn iyo waricaayatin daryeel danayn iyo daryeel iska kala dhex inta aan ku kala da la rag waaweyn oo mujaahidiina meesha maraya raggaa waaweyn xaaladooda kan daala iyo kan gaadiid raba iyo waa in lala socdo famara jaabir bn cabdilaahi wuxuu soo maray may may kaa khalda famara wuxuu soo maray ninka ciidanka watay oo la dhihi jiray maalik bin cabdilaahi bijaabir bin cabdilaahi buu soo maray fawajadahu wuxuu ka helay maashi wuu helay maashiyan xale mid soconay jaabir waa lugeynaya gaadiid ma waayin wa macahuna waxaa ahaa baqlun baqal oo lahu u ahaatay taasoo yumsiku bizamaami hoggaankeeda uu hayo wayaquudu hogaaminayo yadii iska wadaa mana fuulin faqaala lahu wuxuu ku yidhi maa bika yaa abaa cabdillaah abaa cabdillaah jaabir bin cabdillaah abaa cabdillaah jaabir bin cabdillaah alkhasraji alansaari maxaa kugu dhacay lima laa tarkab maxaa u raaci weyd baqash min baql waxa wey baqasha waxa weeyaan walkhayla walbigaala waa kaas jamceedu waqad yasara allaahu laka ilaahayna kuu sahlay dahran gaadiid weeye yaxmiluka calayhi ilaahay uu kugu xambaaray dushiisa gaadiid ilaahay kuuma waayeyna maxaa isku cadimaysaa ma raacdi faqaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi nebi maxamed baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalow nebigu leeyahay calayhi asalaatu wasalaam man iqbarat qadamaahu labadiisa gomadood qofkii ay booroobaan fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa xaramahu llahu ilaahay baa ka xarima cala naari taan bahasha fuulaboor arki mayee dhulkaan lugaynayaa ilaahay sow naarta iiga xarimo fatarakahu maaliku maalik waa iskaga tegey xadiid buu u sheegay wamadaa waa maalig waa tegey waa socday xataa qadaa ilaa u ka haday fii muqadimati iljeysh ciidanka hordhacooda caaradka waay uma اltafata ilayhi gadaal buu soo mucsaday iyo jaabir wanaadaahu biaclaa sawti codka meesha u dambaysa ugu dhawaaq waqaala wuxuu yihi yaa abaa cabdillaah maa laka maxaa kuu ahaaday laa tarkaw baqlaka baqashaadaadan u raacaynin wuxuu rabaa maaligu xadiidku haddeer hoos ugu sheegay ciidanka inta caaradka tago kan u horeeya iyo kan u dambeeya jawaabta jaabir soo wado inay maqlaan xadiidkii haddeer inuu jaabirna kor u dhahow rabaa laiskumana ogeyne wuu iska garanayaa rag isfahmaye waaye walxaal baqashaaduna fii xawsatika ay ku sugan tahay milkigaada waa wadataa gaariide maxaa u raaci wey facarafa jaabiru jaabir wuxuu gartay qasdahu qasadka uga jeedo halkaa inuu ka dhawaaqo qasadka uu ka leeyahay wuu garta inuu la dhawaaqa isna xadiidka inuu rabo waxa weeyaan ilaa waxa weye qof wax garada waa loo waa loo dulmaraa isagaa garanaya ujeedka wa ajaabahu jaabirna wuxuu ugu jawaabay bisawtin caalin cod sare cod sare cod sareeya waqaal xir laqad samictu waxaan maqlay rasuul اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul man iqbarat qadamaahu fii sabiili اllaah xaramahu اllahu calى الnaar kulli waa la maqlay xadiidka fatawaafaba الnaasu dadkii baa ka boodeen wahaba soo booto ma hay tawaafaba dadkii baa boodbooday daatay can dawaabihim daabadahii saarnaaye gaariyaasha hadda kuwa ciidamada saaran yihiin saa uga daataan oo kale hal mar baa gaariidkii laga daatay dhagagac dhulkaa la tiri wa kullu minhum yuriid mid kastana wuxuu doonayaa an yafuuza inuu ku liibaano bihada alajri ajirkan lugihiisu boor yeeshaan gaariidka inta ka degay baa nin kasta lugeynaya waa la soconaya famaa ru'iya lamaba arag jeyshun ciidanoo akaru ka badan akaru in la goday ku fiicanta jeyshun ciidanoo akaru ka badan ka badnaan badan mushaatan xagga socodka iyo lugta ciidan rag efentariyo lugeynaya ka badan lama arag min daalika aljeyshi ciidankaa isaga ah la dadkii baa dhulka tegay gaadidkii baa caddaysin laga dhigay hanii'an bogaagsi baa u ahaaday lijaabir ibni cabdillaahi alansaariyi faqad baayaca rasuula alacdama nebigii weynaabuu la mubaayacooday sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa dufaylun uu yahay wiil yar oo lam yabluq ilxuluuma qaan gaaraan gaarin watalmada watatalmada wuu ardayoobay calaa yadayhi nebiga waayahay hortiisa ama calaa yadayhi gacanhiisa mundu nucuumati anfaarihi yaridiisa laga soo bilaabo wa rawaa xadiidahu nebiga xadiidkiisana wuu wariyey fatanaaqalat waxaa soo rarartay hu xadiidka soo gudbisay canhu jaabir alruwaatu kuwa wariya kuwa warinayaa ka soo raray kasoo gudbiyey kasoo gudbiyey tanaaqala waay wajaahada jaabir waa jihaaday maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam walxaal wa shaabon oo dhallinyaro yahay mawfuuru shabaabi dhalinyaronimadiisuna ay buuxdo mawfuur dhammaystiranta waqabbara qadamayhi labadiisa gomadoodna wuu booreeyey fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa waa goorma waa marka dambe waagi hore dhallinyarada maa waa ciidanka haddeer walxaal huwa isagu shaykhun duq yahay daacinun ku fogaaday daacinun duray wareemay ku fogaaday fi sinni da-da ku talax tagoo meel qarni u dhow iyo boqol sano isagoo maraya buu lugaynayaa wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab